الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku soo jirnay marxaladdii nabiga sala allahu alayh wasalam waktigii waxyi uu ku bilowday waxyi waxaan soo sheegnay ama sheekh uu ka soo hadlay nabiga sala allahu alayh wasalam in markii hore manaam lagu bilaabay nabigu intuu rasuulka ahaa ee waxyi ku soo degayey saddex iyo labaatan sano u ahaa saddex iyo labaatankaa sano markii la qaybsho waxay noqonayaan lix iyo afartan lix iyo afartan afartan iya habeenka dhu carabka ku dhacaan filaya lix iyo afartan markii loo qaybsho waxay noqonaysaa lix iyo afartan meelood oo min lix bilooda marka lix bilood baa nabiga sal allahu alayh wasalam waxay wuxuu ugu imaanayey manaan intii ka dambaysayna toos buu ugu yimid malakul jibriil baa u yimid culamada qayb ka mid a oo odhanaya malag kalaa nabiga sal allau alayh wasalam u imaanayay israafiil saddex sano oo kelmada ku tuurtuuraya fudud oo sii tababerayay riwaayaadkaasi ma asixin marka haddii la yidhaha saddex sano oo waktigii malakul jibriil ka horraysay buu malag kale u imaan jiray waxay noqonaysaa waxya nabiga sal la lay slm intuu ku soo degayay inay tahay lix iyo afartan sano qawlkaasi marka waa daciif waxaan maraynaa marka nabiga sal اllau alيyه wasalam in suuratu almudathir lagu soo dejiyey suuratu lmudathirna waxay amraysa nabiga sal اlau alيyه wasalam inuu dacwada ummadda gaarhsiiyo dacwadii nebi moxamed sal lay sl way mira dhashay mirihii u horeeyey dadkii uu soo saaray nebig sal alيه wasalam dacwadana nabigu wuxuu u waday hoos hoos muddo saddex sana intuu maka joogay saddex sano nabigu waxay ahayd saddex iyo toban sano saddex sano dacwada wuxuu u waday si hoos hoosoo qarsoodi ah afar sano culimmada qayb ka mida waxay leeyihin afar sanoay ahayd qolan waxay leeyihin saddex sano lakiin qowlka raajix waa saddex sano toddoba sana nabigu sal lla alayh wasalam wuxuu dacwada ka waday isagoo la jahraya maka gudaheeda saddexdii sane u dambaysayna saddex iyo toban sano baa nidhi maka joogi soo maha saddexi u dambaysayna maka baadiyaheeda iyo magaalooyinka dariskeeda ah buu nabigu sal lla alayh wasalam isagii saxaabadiisu tegi jireen oo dacwada ka jeedin jireen marka dadkii u horreeyey oo nebi maxamed sal lla alayh wasalam dacwadiisa midhahay dhashay ah baa casharkeenna caawa ka bilaabanaya alraciilu lwal alraciilu lwal raciilu lwal maxaa laga wadaa almuslimuuna alawaa'il muslimiintii hore waa jamaaca muslimiina oo tirsigoodu wuu yar yahay isbahaysigooda iyo say isugu xidhiiran yihiinna waa diin ya alraciil laga wadaa waa dadka koobka ku qaaday diinta islaamka lambarkow dadka gala wey waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa kolkii aakhare loo tartamay lambarkow dadka tartanka aakhare galay ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay qur'aanka wsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina itabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilaa akhir اlaaya ilahay inuu jannaad u diyaariyey tajri taxtaha alanhaar baa kasii dambaysa dadkaas waa sheekhu iyagoo faahfaahsan baa hebel hebel loo oran doonaa ka hor dhici mayno nin saxaabiya laakiin waxaan ku daray wax yaroo tusaaleah nin saxaabiya nin kasoo hadda inaga ina mid waxaa dhici kara inuu niyadda geliyo oo aad u jecel yahay waktiga inuu goobjoogo ahaan lahaa uu jeclaysan lahaa uu nebi maxamed sal la alay wasalam garab u noqon lahaa inuu waxdara muujin lahaa baa nin walba ficilo ah dareen qalbigiisa ku jirta nin saxaabiya la odhan jiray miqdaad bnu lswad baa nin taabiciintii ka mid ah wuxuu yihi ayaan badanaynaa miqdaadow indhahaagu nebi maxamed bay arkeen sala allahu alayh wasalam meel khayr baad soo joogtay buui meel khayr baad soo joogtay waxaanaan arkin baad aragtay miqdaad jawaab buu siiyey wuxuu yidhi qofka muslimka waxaa fiican buu wixii ilaahay ka qariyey oo waktigiisa ilaahay subxaana watacaala uusan ugu talagelinba inuu waktigaa joogo inuusan tamaniin ouna or ilaah waate waagaa maxaa waate waxaa weeye aad igu soo beegi weyday waktigayga dad goobjooga ahaa oo nebi maxamed sal alay slam waktigiisa joogay baa naar galay nebi maxamed arkay isma hubtiin buu yidhi waktigaa nebi maxamed sal lay slm haddaad joogi lahaydeen waxaad yeeli lahaydeen may subtaan jawaabtu waa maya maxaa u tamaninaysaan buuli ilaahay ku mahadiya waxaad dhalateen ama dunidan ilahay wuxuu idin keenay idinkoo rabbi keliya yaqaana diin ahaanna diinta nebi maxamed sal alay slam keliya u yaqaana dhibtii diinta dad baa idinka xambaaray buuli waa loo soo dhintay idinkuna dheefteedii iyo khayrkeedii baad qarqurinaysaan wallahi baan ku dhaartaye nebi maxamed sal alay wasalam xilliga la soo saaray inta nabi ilaahay subxana wa tacala uu soo saaray xaalad xaaladda ugu dhibadnayd baa nebi maxamed ilahi subxaana wa tacaala soo saaray dhibaato ka badan nebi maxamed sal alay dhibta ku dhacday waktigiisa ma jirin bu maxaa yeelay dadka loo soo saaray diin waxay u yaqaanaan waxa weye diin ka fiican inaysan jirin sanam la caabud ummaddan dhan bulshada nebi maxamed sal alay slm laga soo saaray waa reer diineed baa loo haystaa makay deganaay meeshii carab oo dhan waat waxaa weeye ay xajii jirtay muqadasaadkooduna waa asnaam meesha waxaa u yaalla ay ku caabudaan asnaam baa u taalla dadka noocaasa dadka ka hortegay ee diin fahamsiiyey maxaad u malayn dhibaato aan la tiro koobi karin baa dadkaa soo maray waana arki doonaa taarikhahoodii mid mid baa waat waxa weye sheekhu gadaal waata inoogu keeni doonaa falama bada'a nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu markuu bilaabay dacwatahu ilaa baadara wuxuu u degdegey baadara waxaa u degdegay ila aliimaani bihi nabiga inay rumeeyaan cadadun tirsi oo miman kataba allahu lahu sabqa ilaahay uu u qadaray inay u hormaraan ilaahay horay ugu sii qadaray inay u sabqaan ila asacaada waalkhayr liibaan iyo guul iyo khayr dadu ilaahay u tala galay baa nebi maxamed sal alay wasalam dhegahoodu u furmeen oo markii khayrka maqlay markuu dacwada u gudbiyey waata mid mid buu sheekhu tiri wuxuu hi wa kaanat awaluhum waxay ahaayeen qofkii lamber kow nabiga raacay oo rumeeyey sal alla alay waslam cala aliطlaaq um lmu'miniin khadiija bintu khuwayli radia allahu canha waa xaaskiisii wa kaanat waxay ahayd khadiija qad calimat tii ogaatay albishaaraat bishaaraadka nabiga sal alla alayh wasalam ilaahay xaggiisa looga bishaaraynayo iyo manaamyada nabiga sal la alay wasalam uu ku manaamayo wa samicad way maqashay can ilirhaasaat irhaasaadka waxaa laga wadaa aas-aaska waxyaalaha muqadamaadka ah ee nabinimada ka sii horreeyay ee tusaalaynaya in nabigan ilaahay subxaana wa tacaala waata waxa weeye waxyaala aan xad mucjizaad gaadsiisnayn laakiin astaamo iyo calaamad ah inuu nabi noqon doono oo ka sii horreeyey wa absarad waxay aragtay malaamixa nubuwati nabinimada maxaasinteeda malaamix waa waxyaalaha quruxda badan ee calaamadaha ee ka muuqda nabi sal alla alay wasalam inuu nabi noqon doono washaahadad waxay aragtay tabaashiira risaalati risaalada nebi maxamed sal alay slam hordhaceedii wa tawaqacad waxay rajaysay an yakuuna inuu noqdo rasuulullahi rasuulka ilahi sal alla alay wasalam huwa nabiyu hadihi lumma ummadda nabigeeda saasay rajaynaysa waati waati ninka ilmaadeerka waraqa binanofol markay u geysay waxay tidhi waati kelmadahay tihi waa inagii soo marnay uma taakada laha khadiijo waxaa agteeda adkaaday xoogaysay min xadiii waraqa waraqa markuu u warramay ana aladii nazla fii xira axadka ugu yimid nebi muxamed gaaru xira huwa jibriil inuu yahay alayh salaam inuu malakuljibriil yahaye shaydaan iyo wax kaloo xun inuusan ahayn wa ana aladii jaaa bihi waxa ula yimid u keenayna huwa waxyu nubuwati nabinimo waxyigeed inay tahay uma shaahadad binafsiha nafteeda waxay goobjoogo ka ahayd maa mara bihi nabi sal alay wasalam nabigu wuxuu soo maray cinda nuzuuli awali mudair suurat lmudair awalkeedu markii kusoo degtay fa kaana waxaa ah min adabiici waxaa iska dabiici noqotay an takuuna inay noqoto hiya awala muminiin muminiinta qofkii koobaad inay noqoto sheekh la yidhaha waaqidi iyo ibnu isxaaq baa culimmada muslimiinta waxay qabaan qofkii u horeeyey oo nebi moxamed rumeeyey sal alla alay wasalam culimmada xoogaa khilaafaad baa ka jira in ay tahay khadiija waat waxaa weeye um lmuminiin radia allahu canha culimmada waa abi bakr bay qole leeyihin qole waa cali bay leeyihin laakiin aqwaashaas culimmadaasi waxay ku tageen qowlka u rajaxan inuu yahay xagga dumarka islaanta lamber kow gashay xaaskiisii nabiga inay sal allahu alay wasalam wabaadara nabiy sal allahu alay wasalam nabi wabaadara nabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu u degdegay ilaa sidiiqihi saaxiibkiisii alxamiim ay isu dhawaayeen saaxiibnimada macnaha xamiim waxaa la yidhaha saaxiibkaa dhowr qaybood u qaybsama xamiim waxaa la yidhaahaa qofka aad aada isugu sii dheer tihiin ilaa xad macnaa saaxiibtinimo qodo dheer idinka dhexayso abi bakri ahaa asadiiq asidiiq radia allahu canh abi bakr iyo nabi sal la alay slam qabla alislaam bay ama qabla arisaala bay saaxiib ahaayeen nabigu wuxuu u degdegay abi bakr inuu waxyiga gaadhsiiyo liyukhbirahu si ugu warramo bima akramahu allahu bih ilaahay wuxuu ku karaameey oo min anubuwati nebinimada warisaala wayadcuuhu ugu yeero ila aliimaani bih inuu rumeeyo fa aamana bihi abu bakr waa rumeeyey duuna taradudin asagoon wax shaki a muujinin taradud macnaa kama noqnoqonin waxbaa bal arrintaa waa ka soo fiirsan iyo arrimaha dee wax kale iskaa tusay iyo waxa isma gelin abi bakr walaa talacthumin tawaquf iska taagid la'aan talacthum macnaha wax yar oo halkadama gelini taradud iyo talacthum waa iska agdhowi biduuni taradud shaki la'aan walaa talacthumin isagoon wax yar oo hakada gelin wa asraca waa u degdegay ila tasdiiq inuu nabiga rumeeyey sal allahu aleyh wasalam wa shahida wuxuu qiray abi bakr shahaadat alxaq qiritaan xaq ah fa kaana wuxuu noqday abi bakr awala man aamana bih cidda nabi moxamed rumaysa sala allahu aleyh wasalam ninkii u horreeyay cala alidlaaq oo min arijaal culimmada aqwaashooda haddaan qayb fiirino ama qofkii koobaad buu ahaa ama qofkii labaad buu ahaa xagga ragga haddaan idhaahna lamber kow buu ahaa ninkii koobaad oo nebi moxamed rumeyey sal allahu alay wasalam buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa abi bakr asqara minhu nabiga waa ka yaraa bisanatayn wa nis laba sano iyo bar buu ka yaraa dad badan ba waxay u haystaan abi bakr inuu nebiga ka weynaa abi bakr intee ku dhintay bal dhimashada fiiri ya saddex iyo lixdan nabiguna intee ku dhintay haye abi bakr intee nebi maxamed ka dambeeyey mayuu ka hor dhintay taariikhda manaa abi bakr intuu jiray markuu dhintay iyo nebi maxamed sal alay wasalam markuu dhintay intuu jiray ka fiiri abi bakr baa yaraa laakiin waa anagii soo marnay kitaabkii naylo udaarka ahaa markay dadku fiiriyaan xagga da ahaan war ninka dhallinyaradoo kula socda abi bakr ganacsadu ahaa dadku way wada yaqiineen jidkaa shaam iyo udhaxeeya waat waxaa weeye xijaaj buu waatay ka ganacsan jiray marka bulshooyinka degan waddada ay ka hijroodeen markay sii socdeen abi bakr dadku way garanayeen war abi bakr ninkan dhallinyaradoo kula socda ayuu yahay bay lahayn markaasuu wuxuu lahaa abi bakr waa nin waddada itusaya waddadaana haddii abi bakr isagaaba waddada nebi maxamed ka badiyee muxuu ka wadaa waddada wuxuu ka wadaa waata aakharo xaqa iyo diin buu ka wadaa ee kama wado jidkan inuu ituso saas wey wa kaana wuxuu aha abi bakr asqara minhu nabigu waa ka yara sala allahu aleyh wasalam bisanatayni buu ka yara wa sadiiqan lahu buu ahaa saaxiibkii abi bakr macnaa nebi maxamed sal alay wasalam saaxiibkuu ahaa mundu cahdin qadiimin ilaa muddo dheer baa saaxiibtiman dheer baa ka dhexaysa caarifan mid yaqaanuu ah abi bakr bisiri nabi hoos ahaan waa u yaqiinay wa calaaniyatihi kor ahaanna waa u yaqiinay dhinac kasta macnaa xog ogaal buu u ahaa nebi maxamed sal alay waslam dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa buu ka dheragsanay fa kaana wuxuu ahaa iimaanuhu abi bakr rumaynta nebi maxamed uu rumeeyey sal allahu alay wasalam acdala shaahidin marag iyo makhraati ka u caadilsan calaa sidqihi waat waxaa weeye rumaynta nebi maxamed sal macnaa isagoo ku qanacsan oo arrintaasi inay xaq tahay aaminsan buu rumeeyey nebi maxamed sal alay waslam saddex wa min awali man aamana bih cidda nabiga rumaysa sal alla alay wasalam dadka u horreeyey waxaa ka mid a cali bnu abi aalib baa ka mid a radia allahu canhu dadka muslimiinta taarikh hadda kutubu taraajim iyo kutubu taariikh markay qorayaan lamber kow waxaa laga dhigayaa khulafaa raashidiin alcasharatu lmubashariina biljana baqiyadooda casharatu lmubashariina biljana cidda yihiin ma taqaanaa dhammaantood waa quraysh axad qabiil kale kuma jiro dhammaantood waxay wada ahaayeen quraysh haba jireen qaybo isku jufooyin ah sida abi bakr iyo dalxa bin cubaydillaah oo isku jufo laba laba inta kale waa waat waxa midba waata jufu waata ka dhashay وأول من آمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان وxوuهaa علي بن أبي طالب تحتa كفاalتي نabiga mas-uuلiyadiisa ayuu ku hoos noolaa nabigaa kaفiilka ah mn mas-uulka ahaa xaafada nabigu ku noolaa عalي رaضي الله عanه مقيiما عindahu agtiisa kii kunagi buu ahaa يudcimhu waa quudin jiray وayusقيhi waa waraabin jiray وaيquumu بأمri baahidiisii arrimihiisao dhan ba isagaa u taagnaa nabig sal alay waslam maxaa dhacay maxaa cali aabbihiis ooma noolayn haddaad tidhaahid buu sheekhu jawaabkaasi wuxuu i lianna qurayshan reer quraysheed asaabatu majaacatun abaaraa dhacay gaajaa ku dhacday dhaqaale burbur baa dhacay adeerkiina nin waayeel ah oo hanti yar buu ahaa ciyaalkii dadkii qaraabadaabaa qaybsaday ciyaal badanna wuu lahaa abi aalib nabigana sal alيه wasalam abi aalib abaal badan buu u galay aabbihiina isku bah bay ahaayeen inuu ciyaalka qayb ka qaado hade waa waxay keenaysaa qaraabtinimada iyo ahlimada wa kaana wuxuu abu aalibin muqilan mid xoola yar kaiira awlaadi ciyaalkiisuna badan yihiin fakafala cabaasu cabaas oo walaalkii abaa wuxuu ka qaaday ibnahu jacfaran wiilkii jacfar cali iyo jacfar toban sanay kala weynaayeen jacfar baa ka weynaa cali toban sano وkفل النبي صلى الله عليه وسلم alina waat nabiguna wuxuu qaaday aliyan walaalkii markuu waate waxa wy wiil ka qaaday nabiguna sal ه ليه وsلم ali buu qaaday fakana wuxuu ahaa ali kaaxadi awlaadi reerka unbu de ku noolaa xaaskana xilligaa ma lahayn xaafaddu waa khadiijow marka gabanka waate waxa wey waxa ka jira qoyskan waate waxa wey xogaal buya axadi awlaadibu ka mida ilma uun waata ciyaalkiisa ka midabo ilaa an jaaad intay timid annubuwatu nabinimadii waqad naahaza isagoo u dhowaaday albuluuqa qaangaar xilligaas ma qaangaarin cali nabiga ilahay nabiga sal la alay waslam ilahay soo saaray laakiin waa ku dhow yahay xilli waata qaangaar wiil waata kuusabu ah yuqaalu waxa la kana cumru cashara siniin yuqaalu sheekhu aqwaasha culummada buu soo gaagaabsanhaya ibnu xajar alcasqalaani baa rajaxay kitaabkiisa fatxulbaari markuu ka hadlay masaladan yaa wuxuu idhi sida raajixa cali wuxuu jiray markii nabiga sal alay slam bictadiisii toban jir buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa yatabichu kii nabiga raaca cali fii kulli acmaali shaqooyinkiisa o dhan wuu la socon jiray maanaa xaafadda keliya ugama tegi jirine nabiguu la socon jiray cali falama dacaahu ila lislaam de waa wiilkiisi waana walaalkii adeerkii baa dhalay xaafadiina waa ku nool yahay markuu diinta u bandhigay wiilkii yarka ahaa ajaaba ilayhi waa ka yeelay waa ajiibay wa huwa awalu man aamana bihi min asibyaan dadkii yar yarka ahaa ee nabiga rumeeyey sal la alay wasalam waata ilmihii u horeeyey buu ahaa wa min awali man aamana bih dadka nabiga rumeeyey sal alay wasalam dadka ugu horeeyey waxaa ka mid a mawlaahu zayd bna xaarita ninkuu nabigu xoreeyey zayd bnu xaarit la odhan jiray binashuraaxiil alkalbiy dhalashadiisii asal ahaan qabiilka ee kalbi la yidhaha buu ka dhashay kaana wuxuu ahaa taariikhaan buu ka sheekeeyey sheekhu ninkaasi meesha asalkiisa uu ka yimid iyo sababta nabiga isaga isu keentay kaana ninkaasi wuxuu ahaa qad usira kii lasoo qafaashay ayaama aljaahiliya xilligii jaahiliga ay carabtu isdagaali jireen baa ninkan lasoo qabtay wa biica waa la iibsaday sidii addoon ahaan baa loo iibsaday fashtaraahu waxaa iibsaday suuqa makaan markii la keenay xakiim binu xisaam nin la yidhaha oo odayaashii quraysheed ka mida baa iibsaday wawahabahu wuxuu u hibeeyey licamati eedadii khadiijata binti quweyli khadiijay isku jufo ahaayeen xakiim binu xisaam xakiim binu xisaam waxaa la yidhaha taariikh ahaan waa ninka kow la hayo kacbada gudaheeda ilma ku dhasha hooyadii oo kacbada gudaheeda ku jirta baa foolatay markaa halkaas ku dhashay xakiim binu xisaam wuxuu u hibeeyey licamati eedadii khadiija fawahabathu iyaduna waxay u hibaysay zayd bnu xaarita khadiija lirasuuli lahi sala allau alay wasalam ayaduna nabigay siisay halkaasuu ka soo galay ninkani reerka la yidhaaho zayd bnu xaarita wa calima bihi waxaa ogaaday ninkii waatay zayd ahaa abuuhu aabbihi iyo wacamu adeerkii waana qabiil carbeed waxay ogaadeen wiilkoodii halkaas inuu ku nool yahay reerkaa gacantiisana ku jiro nabiga markuu gacantiisa ku soo wareegay bay iyagoo dacwo a yimideen fa jaa'a way yimideen ilaa rasuulilahi sal la alay sl nabigay u yimideen wa kallamaahu way la hadleen waxay kala hadleen liyuxsina ilayhimaa inuu u samafalo fii fidaa'i wiilka furashadiisa ama qarash naga qaado oo wiilka wiilka noo sii daa ama ixsaan ahaan noogu sii daa ama lacag iyo qarash naga qaado wiilkay noo sii daa fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu u yeedhay zaydan waa nin ilaahay khayr la doonee zayd buu nabigu u yeedhay waana intaan nabiga la dirin ka hor wey wa khayarahu wuxuu khiyaar geliyey bayna an yadhaba maca abiihi wa cammi inuu adeerkii aabbihii raaco iyo wa bayna an yabqaa cindahu iyo inuu isaga la noolaado u la joogo labadaa kala dooran khiyaar baad leedahay waa ku fasaxaya haddaad aabbaha iyo adeerka raacayso fakhtaara wuxuu doortay zayd calayhimaa nabi muxamed ikhtaara huwa oo nabi muxamed buu doortay sal alla alayh wasalam calayhimaa aabbihii adeerkiiba wuxuu ka doortay waati nebi moxamed uu ka doortay sal alay xilligaas nabinimadiisu ma soo daahirin wa cinda idin buu dahaba rasul lah sal lay slam markii saasi dhacday de wiilkii nabiga raacay yuu dahaba rasul lah sal lay slam nabigu ula tegay ila almala meel odayaal shir ay ku jiraan oo min qurayshina wa qaala wuxu uhi ish hadduu mahraati ka ahaada ana haadaa ninka zayd la yidhaahyo ibnii wiilkaygi inuu yahay waaritan wa mawruutan anna waan dhexlayaa hadduu iga geeri horeeyo isna waa idhexlayaa haddaan ka geeri horeeyo wadalik kana qabla nubuwa arrintaasina dhaqan carbeed bay dhaqan meesha yaallay ahayd fa kaana wuxuu ahaa yudcaa kii loogu yeero zayd bna muxamed xataa jaa alislaam ilaa diinta islaamku ay timid wa abdala tabani ilma aadan dhalin waata in hebel in la yidhaah ay diintu diiday maa kaana muxamedun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama nabiyiin aayad qur'aana baa ku soo degtay waata waxaa weeye qisadaas fa duciya zayd bnu xaarita markaasaa waxaa loogu yeedhay aabihi zayd bnu xaarita haaulaai alarbaca afartoodaas afartu waa afartee khadiijo ka soo bilow abi bakar cali iyo zayd bnu xaarita afartoodaa kulluhum aslamuu fii yowmin waaxid afartoodu isku maalin bay islaameen yowma umira rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maalintii nabiga la amray bilindaari digniin wa qaama bidacwati ila allah ilahay dacwadiisana isu taagay waqad qiila waxaa la yidhi can kulli waaxidin minhum inahu awalu man aslama culammadu isku qabqabteen hebel baa horreeyey iyo hebel baa horreeyey afarta hadda aan soo sheegnay uma nashada lidacwati ila allah waxaa si firfircooni ugu kacay dacwadii macnaa xoog uga qayb qaatay abu bakr radi allahu canhu afartoodii markay islaameen afartanaa la raba in dacwadii sii gudbiyaan afartooda yaa ugu odaysan abu bakr abu bakr waa kacay wa saara wuxuu noqday abi bakr asaacid alayman gacanta midig linabiyi sal alla alay wasalam nabiga wuxuu u noqday abi bakr gacanta midig gacantiisa midig buu u noqday nabiga sal alla alay wasalam fii muhimati risaalatihi risaalada rabbi u soo diray muhimaddeeda iyo waatay dacwada gudbinteeda gacantiisa midig buu noqday abi bakr wa kaana wuxuu ahaa abi bakr rajula nin buu ahaa cafiifan dhowrsoon nin dhowrsoon ma'lafan dadwadeen leh macnaa nin dadka usoo dunmaan din waxaa jira dabeeca xun oo dadka la heshiinin oo waata waxaa weeye ummaddu ay ka cararto ma ahayne abi bakr wuxuu ahaa axad loo soo duuno oo dad manaa ay jece muxababan dadka waata ay jecel yihiin sahlan dabacsan kariiman dabeeco wanaagsan jawaadan deeqsi ah mucadaman la weyneeyo bulshada dhexdeeda ninkan wuxuu ahaa odayaasha quraysheed lambarkow ka ah xagga macquulnimada aclama naasi buu ahaa dadka ka u aqoon badan biansaabi alcarabi carabi say u kala baabaxdo iyo say u kala dhalatay iyo jufo walba intay u qaybsanto iyo taariikhahooda ninka wax laga weydiiyu ahaa iyo wakhbaariha wararkeeda yaqsidu waxaa u soo qasti jiray rijaalu qowmi tolkii waa la soo aadi jiray ninkaas maskaxda iyo caqliga iyo garashada iyo cilmiga ku jira diin xilligaa ma jirin laakiin xilligiisa nin odaya buu ahaa likhuluqihi dabeeca wanaaggiisa iyo wa macruufihi waata macruufkiisa deeqsinimadiisa iyo wa cilmihi aqoontiisa dadka waata yaqaano iyo wa fadli sharaftiisa wa tijaaratihi ganacsigiisa wa juudihi deeqdiisa intaas oo macnaa iyo xusni mucaamalati waata mucaamalo wanaagiisa wa mujaalasati la fadhiisi wanaagiisa fadacaa ila alislaam islaamkii wuxuu ugu yeeray man tawasama fiihi alkhayra qofkay uga muuqatay khayr ilan dadka uu kala yaqaana abi bakr waa nin oday tolkii quraysheed laflaf kolkii laga soo gudbo ninka waata waxaa weeye dabacsan oo khayrku u dhaga nugul waata waxaa weeye oo samakataliska ah iyo ninka kale waa kala yaqaanaa wawaiqa bihi waa ku kalsoonaaday waiqa bihi uu ku kalsoon yahay min qawmi dadka uu khayr ka filanayo oo uu ku kalsoon yahay tolkii ayuu dacwadii u gudbiyey faajaabahu waxaa ajiibay jamcun min alfudala min fudalaa'i nnaas jamaaco ka mida dadkii sharafta lahaa fadliga lahaa fii muqadamatihim dadkaa lambarkow waxaa ka ahaa dacwada ku soo islaamay abi bakr sidiiq cuثmaan bin cafaan casharatu mubashariina biاljanna rag ka mida lagu tirinaya oo raggii ku soo islaamay dacwada abi bakr cuثmaan bin cafaan iyo abi bakr laba lafood bay kala yihiin ilaahay xikmadiisa buqcadda nabiga laga soo saaray sal allahu alayh wasalam dadka degani bulshada degani dawlad xilligaa ma jiro laakiin dadku waxay isu aanaystaan oo isugu xihan yihiin casabiya qabaliya baa jirta guud ahaan qabiil weynaha qureysheed quraysh intay isugu tagtaabaanin awowa koob iyo tobnaad markay waatay nabigu markuu abtirsado haddaan nabiga ka tirino koob iyo tobnaad hadda waaba laf hoosaba quraysh waxay isugu tegaysaa aabbaha koob iyo tobnaad ama awowa koob iyo tobnaad lafaha marka ama jifooyinka ay u qayb intaas horta gaashaanbuur bay ahayd dad kaleo xulafo ahaayeena waa jiray haddana ayagii laftooda haddee jifooyine qaybay usii qaybsamayaan nabiga sal allahu alay wasalam haddii dacwada dadka u gudbiyo keliya ay noqon lahayd qoyskiisa waa arrimo qoys waa masaalix iyo dan arrin nabinimo ma ahe waa maslaxa qoys baa la odhan lahaa qurayshta kale iyo dadka kale waxay u arki lahaayeen waata waxa weye aragti kale nabiga sal la alay waslam dadka rumeeyey lafaha quraysheed oo dhan baa ku jira si ay mutawaasin u noqoto arrintii aysan waata loo arkin arrin jufo kasti waata qoys gaara uu wato abi bakr dadkii marka dacwadiisa ajiiba waxaa ka mid ahaa bu sheekhu cuثmaan bin cafaan alumawi cuثmaan bin cafaan waa abtiri cuثmaan bin cafaan bin abilcaas bin umaya bin cabdishams bin cabdimunaaf haye nabiga marka xaggey isugu yimideen cabdimunaaf bay isugu imaaneen cuثmaan bin cafaan bin abilcaas binu umaya umawiyiin nimankii la ohan jiray binu umaya bin cabdishams cabdishamsi iyo haashim iyo muطalib iyo nawfal afartaasaa walaalo ah oo ilma waat waxaa weeye ka gudi wa zubayr bnu cawaam alasadiy ninka labaad oo dacwadii abi bakr kusoo islaamay wuxuu ahaa zubayr bnu cawaam zubayr bnu cawaam dhinaca nabiga eedadii baa dhashay dhinaca kale khadiiju waata isku jufa yihiin xigtay isu yihiin marka isaguna jufu waata ka imaanayaa alasadi buu ku leh asad bin abdlus asad bin cabdilcuza bin qusay qusay buu ku imaanaya wa cabdiraxmaan bin coof azuhuriy cabdiraxmaan bin coof azuhuriy iyo wa sacd bin abi waqaas azuhuri zuhri iyo kilaab nabigu kolku soo abtirsado kilaab awowgee buu noqonayaa kilaab iyo zuhri baa walaala waa nagini zuhri iyo kilaab ilmo muraw marka cabdiraxmaan bin coof iyo sacd bin abi waqaas azuhri labadaas waa isku laf waa isku jufo wa dalxa bin cubaydillaah ataymiy dalxa bin cubaydillahna abi bakr buu la jufaya abi bakr wuxuu ahaa benitayn baa la yidhaha jufadooda bayana lahum wuxuu u caddeeyey abu bakrin radia allahu canhu alislaama diinta islaamka wa ataa bihim wuxuu u keenay isagoo wada waa lix baan filayaa cuثmaan iyo zubayr iyo cabdiraxmaan iyo sacad iyo dalxa bin cubaydillah intee wey intoodaas isagoo wada wuxuu u keenay ila nebi sal alه alيه wasalam faaslamuu jamiica dhammaantood way islaameen dhammaantood way islaameen marka intoodani yay yihiin asharat lmubashariina biاljanna uma tala haaulaa waxaa raacay amiinu hadihi اlumma abu cubayda caamir bn jarax saxaabiga la yidhaha abu cubayda caamir bn jarax kor buu ka imaanaya ilaa lix iyo toban meelahaasuu nabi maxamed sal alay slam markuu soo abtirso isugu imaanaya jufo koru ka imaanaya uma tala waxaa raacay haaulaa amiinu hadihi اlumma amiinu hadi umma waxaa lagu bixi nabiga sal alيه wasalam ummadayda axadka u ammaano badan xagga ammaanada la barkow qaatay waa abu cubayda bn jarax caamir bn jarax waa abu salma bin cabdilasad waxaa kaloo y isagana soo islaamay abu salama bin cabdilasad wa imraatu umu salma wlrqam bin abilarqam wa cuثmaan binu madcuum wax yar abu salama bin cabdilasad abu salama yuu yahay xaaskii nabig sal la lay slam ninkii nabiga u horreeyey umu salama wey marka abu salama iyo islaamkiisa umu salama xaaskiisa radia allahu canha waa isku jufo jufadaas marka maxaa la yidhaahaa ree beni makhzuum binu yaqada binu mura wey marka beni makhzuum khaalid binu waliid radia allahu canhu jufe iyo abijahl iyo jufada ka dhasheen wey labadooda marka gabadhan iyo odaygeeduba waa isku waata isku laf arqam bina abilarqamna asna waa waata waa isku jufo ninkani wuxuu ah markii dambe markay muslimiintu xoogaa koox noqdeen gurigiisa camala masaajid u ahaa madrasada maka wax lagu baran jiray gurigiisu ah ninkani lafta ugu badan quraysh beni makhzuum baa la yidhaha khaalid bin waliid jufada ka dhasheen wey waatay gabadhan iyo wiilkan iyo arqam bin waatay arqam wiil yar oo dhallinyaro ah yar buu ahaa guribuu wuxuu ku lahaa buurta safa korkeeda halkaasaa waata waxaa weeye nabiga sal alla alay wasalam lagu qarin jiray iyo muslimiinta waata waxaa weye diinta uu baray wa cuثmaan binu madcuum waxaa ka mid ahaa dadkaas cuثmaan binu madcuum saxaabiga la yidhaah iyo wa akhawaahu laba nin ay walaalo yihiin oo magacooda la koran jiray qudama iyo wa cabdullah ibna madcuum waxaa ka mid ah cubayda binu alxaari binu muطalib binu cabdimunaaf waxaa ka mid ah saciid binu zayd binu camr binu nufayl waa camr binu nufayl ninkaan habeenka dhaweed ka soo sheekaynayn saciid binu zayd binu camr binu nufayl ma taqaanaa ya waa axad min casharati almubashariina biljana ka mida aabihiin ayuu ahaa ninkan habeenka dhaweed ka soo sheekaynayna qurayshi waata waxaa weeye afar nin baa dhaqankoodii diiday oo ka tegay dalkii ay waatay deganaayeen oo diin doontay camar binu nufayl markaa saddexdii kale diima waatay way kiristaameen laakiin camar binu nufayl waatay diimihii xilligaa jiray intuu dal kasta tegey oo culimmadoodii fiiriyey buu ku qanci waayey markaasaa waata waxaa weeye wuxuu markhaati gashaday ilaahay inuu waatay diintii nebi ibraahim haysto iyada ku dhaqmayo sidiibuu ku dhintay nabiguna sal lla alay wasalam ninkaasi isagoo keligiisa maalinta yowma alqiyaama lasoo saaray uu sheegay keligii isagoon tol kale la socon oon ummaddan maxamediyada la socon isagoo keligiisabuu soo bixi doona iyo wa imra'atu islaantiisa faatima bint alkhadaab ahayd waa gabadhii cumar ugu sababta ahayd inuu soo islaamo cumar bin alkhadaab radia allahu canhu walaashii ninkanaa qabay waana isku waatay ilmaadeer labadoodu saciid binu zayd bin camr binu nufayl waatay waxaa weeye cumar bin khadaab waa ilmaadeer wa imra'atu faatima bint alkhadaab ukhtu cumar bin alkhadaab ayagana jufadooda waxaa la yidhaha bani cadi bnu kacb baa la yidhaha waa laf ayagana waata waxaa weeye lafaha jufooyinka qureysheed ka mid a waxaa ka mid ah dadkaas khabaab bin اlarad wa jacfar bin abi aalib wa imra'atu islaantiisii asma bintu cumays wa khaalid binu saciid baa ka mida bin caas wa imra'atu islaantiisii baa ka mida amiina bintu khalaf uma akuuh walaalkii baa ka mid ahaa camr binu saciid bin caas wa xadir bin xaarisi baa ka mid aha wa imra'atu islaantiisii baa ka mida faatima bintu mujallad wa akuuh walaalkii baa ka mid a xaadi bin xaari wa imra'atu islaantiisii baa ka mid a fukayha bintu yasaar wa akuuh walaalkii baa ka mid a alaakhir ee kale macmar bin xaari la ohan jiray wlmuطalib binu azhar baa ka mid ahaa waimra'atu baa ka mid aha ramla bintu abi cawf la ohan jiray wa nucaym bin cabdillahi binu waatay asiid baa ka mid ah annaxaam wa haaulaai kulluhum qurashiyuun inta hadda aan soo sheegnay dhammaanta waa reer qurashe min butuunin ayagoo lafa kala ah iyo wa afkaadin jufooyin hoos hoose shataa kala duwan oo min qurayshina dadkaa tirada badan hadda mid mid ugama qisayn karna hebella saas ah hebella saas ah ree hebel buu ahaa wati badan bay naga qaadan laakiin waa taarikhdu iyadaaba xusaysa waxaan ugu tegi doonaa wacdaraha ama kaalintay diinta islaamka ka galeen iyo shaqooyinka ay qabteen iyo waxay soo mareen waati waan arki doonaa wa min asaabiqiina alawaliina ila alislam waxaa ka mid ahaa dadkii diinta islaamka u horumaray oo min gayri qurayshin aan quraysh ahayn waxaa ka mid ahaa cabdullahi binu mascuud alhudali beni hudayl quraysh ma aha laakiin waa mudariyiin mudar nabigu sal allahu alay wasalam markuu abtirsado awowa koobi waata toddobiyo tobnaad buu ugu tegaya marka beni hudayl waa cabdillahi bin mascuud qisada waata islaamnimadiisana waa qiso aad u dheer nin buu arigu raaci jiray cuqba bin abi mucayd la ohan jiray qisatu ibnu waata waxaa weye ibnu ibnu waata ibnu waata waxaa weeye ibnu cabdi kutuba waxaa jira culimmadu waata waxa weye qisadaa keliya sharaxeeda ay ka qoraan nabiga sal la alay waslam abi bakar oo wada socda oo meel baadiye maka waata baadiyaheeda ah socda wiilkan oo ari la jooga ay u yimideen waxay dhaheen ariga neef baan rabnaa inaad waata caana nooga soo listo wuxuu yihi ariga waata waxaa weeye dad baale waa ammaano ma awoodo xoolaha mali waxay dhaheen wuxuu nabigu sal la alah wasalam ma jiraa neef aan hadda waata waxaa weeye guran laakiin aan rimanayn ma ku jiraa neef buu tusay neefkii buu nabig sal la alay slam candhada waatay gacanta mariyey waa godladay waata waxaa weye caana carab tiro badan dhagax dhagax xataa weel ma wataa nabiga sal la alay waslam abibakar dhagax godan buu abibakar soo qaaday dhagaxii baa laga buuxshay nabiga abibakar iyo wiilkiiba waa laga dher wiilkii waa yaabay marka arrintan waata waxaad akrideen bal ifahamsiiya sababta marka waata waxaa weeye cabdillahi bin mascuud ku soo islaamay waa qiso aad u dheer oo sharxaad badan u baahan ومن السابقين الأولين إلى الإسلام غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي ومسعود بن ربيعة كمدة القاري وعبد الله بن جحش با كمدة وأخوه ولالك با كمدة أبو أحمد بن جحش وسهيب بن سنان با كمدة الرومي وعمار بن ياسر با كمدة العنسي وأبوه ولا أبيه با كمدة ياسر وأمه هويدي با كمدة سمية وعامر بن فهيرة كمدة وممن سبق إلى الإسلام ومن السابقين الأولين إلى الإسلام والحاكمدة من غير سحبان كبد ومن سبق وحاكمدة إلى الإسلام من النساء دمر من غير من تقدم ذكرهن قبلها سو إسلامي dadkii muslimiinta ahaa ee hore ka mid a oo kuwaan soo sheegnay aysan ku jirin waxaa ka mid ah umu ayman baraka alxabashiya gabadhii la ohan jiray mawlaatu rasuulillahi sal allahu alayh wasalam nabiga addoonuu xoreeyey bay ahayd aabbihii baana uga dhintay annagii soo marnay nabiga sal la alay slam aabihii markuu dhintay xoolo wuxuu ka lahaa addoontaas iyo shan geela intaasuu nabiga uga dhintay aabihii waxaadiratu nabigu markuu hooyadii dhimatayna ayadaa xadaanayn jirtay wa ummulfadal waxaa ka mid ahaa gabdhaha lambarkow diinta islaamka soo islaamay gabadha loon jiray ummulfadal lubaaba alkubraa bint alxaaris alhilaaliya zawji alcabaas bn cabdilmualib cabaas bn cabdilmualib oo cabdullahi bn cabbaas hooyadii culimmada islaamka qolo badan ba qaybo badan waxay qabaan dumarka khadiijo mooye waata waxaa weye markii khadiijo laga reebo gabadha laba soo islaamtaybe xaaska labaad oo xataa ninkeedu ka islaamnimo horaysa odaygeedii cabbaas oo nabigana sal la alay slam adeerkii ah waxaa ka hor islaamay xaaskiisii oo magaceeda la odhan jiray umulfadal fadal wiilay dhashay buu ahaa umulfadal lubaaba alkubraa bint alxaaris alhilaaliya zawji alcabaas bn cabdilmualib waxaa ka mid ahaa asmaa binta abi bakr sidiiq radia allahu canhu qoyskii ree abi bakar dhammaantood way soo islaameen macanaa macalciyaalkii caaisha waxay tidhi kamaa fii saxiix bukhaari waxaan ku garaadsaday anoo labadayda waalidba iyo diinaani diin alxaq diinta xaqa diinta islaamka ay diin ka dhiganayaan waqad curifa haulaai alaqdamuun dadkaas waxaa lagu yaqaanaa iyo waman aslama macahum dadkii ayaga macooda soo islaamay bilaqabi saabiqiina alawaliin baa loo yaqaanaa lambar kow diinta islaamka dadkii galay u horumaray islaamnimada ayaa la yidhaha dadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa waa ku caddeeyey nabigana sal la alay wasalam waata sunnadiisa waa ku caddeeyey adduunka waxa joogo oo dhan haddii waata waxa weeye ay tartamaan wax gaari kara lambarka ay galeen islaamnimada waata ay ka galeen wax ka geli kara ma jiro dhibta ay soo mareen iyo diinta islaamka dhibta ay waata waxa weeye ka soo mareen baana waata waxa weeye ajriga iyo abaalgudkaas ay u yeesheen sababtay tahay quraysh oo dhaqankooda aynu ka soo sheekaynay foolxumada dadkaasi diin ahaan waxay diin ka dhiganayaan ayay markii dambe ciqaabta ku dhacday iyo cadaabka ku dhacay iyo dhibta loo geystay wiil walba oo qoysaskaa ka mid a reerkoodiibaa garaacay oo ciqaabay oo gubay hadda wiil saxaabi la yidhaha muscab bin cumayr reerka quraysh ugu dhaqaalo badan buu ka dhashay hooyadii markuu islaamay waxay tidhi waate wallaanan cunto ku siinin ilaa maxamed ka gaalowda markaasuu abeeso noqday baahi darteed abeeso sida abeeso jidhkiisii baa laalaabmay waaga horen wiil qurux badan buu ahaa quraysh waate waxa weeye dhallinyarada magaalada maka jooga wiilka u bilic badan waate u naaxsan waate u qurux badan buu ahaa markaasuu baahi darteed wuxuu la noqday abeeso cumaan bin waate waxaa weeye cafaan radia allahu canhu adeerkii baa ciqaabi jiray dab buu ku shidi jiray intuu darin ku duuduubo buu dab ku shidi jiray cabdiraxmaan bin abi waqaas hooyadii waxay tidhi ilaa maxamed ka gaalowdi wallaanan cunto cunin habar yaha ama bakti ama noolo wallaanan waate waxaa weye diintayda wax ku doorsanayn markii dambe waxay dhaafsadeen caqiidadoodii naftoodii bay u hureen oo waxay u hureen maalkoodii oo waxay u horeen degaankood iyo dalkood iyo tolkood waxay ka doorteen ilahay waxay raalli gelin nimanka la yidhaha waate waxa reer madiinaadna ayagana saas oo kale dee saabiqiin alawaliin way ku jiraan min almuhaajiriina walansaar baa ilaahay yidhi dunida dadka joogo oo dhan bay colaad ku tala galeen magaaladoodii amniga ahayd inay waate waxa weeye ilaahay diintiisa uhiilinteed darteed ay waate waxa weeye soo dhaweeyaan nebi maxamed sal la alay waslam saxaabadiisa oy maalkoodii u horeen oy degaankoodii ku tala galeen waxay ka doorteen waata caqiidadoodii diintoodii ka doorteen waqad curifa haulaai laqdamuun waman aslama macahum bilaqabi saabiqiina alawaliin wayadhar bihada atatabuc walistiqraar markii la baarbaaro kutubaha ka hadlay saxaabada noocaasa la dabagalo waxaa soo baxay ana cadada man qiila fiih dadka la yidhi inahu qadiimu lislaam islaamnimadiisaa hebel horraysay oo qiila fiihi la yidhi inahu min asaabiqiina alawaliin yasilu wuxuu gaarayaa ilaa miati waalaaiina saxaabiyan taqriiban boqol iyo soddon waata waxa weye ugu yaraan boqol iyo soddon saxaabi meelahaasay noqonaya wa kaana wuxuu ahaa laa yucrafu kaan la aqoonin bidab si kooban canahum ayagu kulluhum dhammaantood aslamuu qabla waatay jahri bidacwa intaan nabigu sal alay waslam dacwada la jahrin in ka hor ay islaameen aw ta'ahara islaamu bacdihim ama islaamnimo qayb ka mida islaamnimadoodu inay waata waxa weye dib martay ila aljahri biha taa lama kala caddayn karo macnaa inay min asaabiqiin ka mid yihiin bay culimmadu qoreen laakiin xilliga lama wada xadidin iyo taariikhda cibaadat lmuminiin wa tarbiyatuhum xilligaasi salaadaha shanta lama waajibinin soonka lama waajibin zakada lama waajibin xaj lama waajibin ummadda muxuu nabigu baray maxaa cibaado ahaa oo ilaahay lagu caabudayey taasaa isweydiin leh waxa saxaabada la barayay madrasaday ka soo baxeen saxaabada nabi maxamed sal la sl saa u qiimo badan madrasadii weli way furan tahay madrasadii kitaabku maalintii nabi maxamed ku soo degay soo kii un maaha miyuu isbedele madrasadii noocaas ahayd saxaabadii ka soo baxay saasay isu bedeleen ninkii shalay sanamka iyo dhagxaanta kor fadhiyey mawqifkiisi waa isbedelay ninkii qabiil waata waxa weye mawqifkiisu keliya uu ahaa diin ka dhiganayay w waata wax ugu hiiliyo ama waata ku dhintaa ahaa waa isbedelay dadka waxaa sidaa u bedelay oo dad kale ka dhigay ninku ninkii shalay ma aha waa bedelan yahay wax kaluu noqday waxaa la yidhaahaa aliimaanu quwa saaxira iimaanku waa awood ama waate qofka sixiraysa waxay ka dhigaysaa qofkii wax kale madrasadii marka noocaas ahayd ee ummadda bedashay ee wax kale ka dhigtay oo khayrkaa iyo darajadaa lagu gaaray weli waa furan tahay ummadduna dhaqankii qurasheed bay weli haysataa oo wax la yaab dadka muslimiintaa caadaad iyo dhaqamo aan diinta islaamka sal ku lahayn baa la daba jooga dadkaas quluubtooda ayaa xijaabkii waata waxaa weeye waa xijaabkii acmaasha iyo khayrka meeshuu geli lahaa celin lahaabaa waata ka go'ay marka iimaankiibaa waata wuxuu u galay daakhil diinta ay sheeganayaan baa waat waxa weeye ku fogaatay markaasay lafahooda iyo dhiigooda iyo jirkooda oo dhan wuxuu ka samaysan yahay waat waxa weeye caqiido iyo iimaan ama alwaxyigu sheekhu waxyigu faqad tataabaca waa israax raacay sida roobku markii xilli abaare lagu jiray roob badan da'ay waxyigu waa da'ay sida roobka oo kale qad tataabaca waa israax raacay nuzuulu soo degitaankiisa bacda awaali lmudathir markay suuratulmudathir soo degtay awaaisheeda gadaal yuqaal waxaa la yidhaha ina awala maa nazala bacdaha suuraddii u horaysay oo suuratulmudathir waata ku xigtay hiya suuratu lfaatixada wa hiya iyaduna suuratun bay ahayd tajmacu jamcinaysa bayna alxamdi waadducaa ka mahad sheegasho ilaahay subxaana wa tacaala laga mahad sheegan oo ilaahay sifaadkiisa la tilmaamayo iyo ilaahay wuxuu xaq u leeyahay iyo waducaa baryo ilaahay subxaana wa tacaala la baryayo bay suuraddu ka hadlaysaa wa tashtamilu suuraddu waxay shamlinaysaa calaa jamiici almaqaasid almuhima maqaasidda iyo nuxurka iyo ujeeddada ugu muhiimsan oo min alqur'aan walislaam diinta islaamka iyo qur'aanka waata waxaa weeye maqaasidooda ay xambaarsan yihiin iyo muhiimadooda inta ugu weyn bay suuratulwaati waxay faatixa xambaarsan tahay kamaa ana awala maa umira bihi nabiy sal alay wasalam nabiga wax la amray waxa ugu horeeyey min alcibaadaat asalaad bay ragcataani bilkadaad wa ragcataani bilcashiy laba ragcadood oo gallinka hore uu tukan jiray nabi sal alay wasalam iyo laba ragcadood oo gallinka dambe uu tukan jiray nazla bidalika jibriil jibriil baa nabiga ku soo degay facallamahu lwuduu'a wasalaad ilan salaad dahaaro la'aan asixi mayse wuxuu baray waysada iyo waata waxa weeye salaada saxaabada nabiguna sal lay slm way la tukanayeen ibnu xajar alcasqalaani saasuu rajaxay waxaa isweydiinla marka nabiga sal lay slm intuuna madiine tegin horta qabla alisraa waata waxa walmicraaj salaadaa la tukan jiray xaggee nebigu u tukan jiray marka intaa maka la joogo salaaduhu nabigu tukan jiray xagee buu tukan jiray baytulmaqdis buu nabigu tukan jiray qowlka raajixa qowl baa ohan kacbadu nabigu tukan jiray qowlkaasu daciif wey waxaa rajaxan nabigu inuu tukan jiray bayt lmaqdes waxaa caddaynaya saxaabadii nabiga sal alay waslam intuunan madiine tegin ugu horraysay xilligaa nabigu u maka joogo dad baa tegay madiina oo nabiga ka sii horreeyey dadkaasi salaaday tukan jireen salaaday tukan jireen baytulmaqdis bay u tukan jireen ma ayagii nabigoodii baa laba waata laba jaha u kala tukan la fa kaanat idhahaara dhahaaradu waxay ahayd alkaamila dhahaaro dhammaystiran hiya simatu lmu'miniin dadka mu'miniinta calaamadooda iyo astaamahooda walwuduu'u waysaduna shardu salaad hadde waysana mar haddii salaad la isfaray sayda waate waysana waaba de shardu sixati salaad wlfaatixatu faatixaduna aslu salaad wey faatixana waa salaadeeda arkaanteeda lambar kow bay ka tahay salaad faatixa la'aan asixi mayso waalxamdu wاtasbiixu ilaahay in lagu xamdiyo iyo tasbiixduna min awraadi salaati salaadda wardiyaasheeday ka mid tahay qofku salaadda dhexeeda waa ku wardinayaa gadaasheedna waa ku wardinayaa wa kaanat isalaatu salaaddu waxay ahayd hiya cibaadat almu'miniin mu'miniinta cibaadadooda xilligaa in salaad la tukan jiray buu sheekhu aad u xoojinaya yuqiimuunaha way oogi jireen salaadda xaggay ku tukan jireen ba isweydiinle salaadaasi ilan kacbadii niman baa haysta looguma tegi karo asnaan baa ka buuxda masaajid lama ogola dacwadiiba hoos hoos baa loo wadaa xaggee lagu tukan jiray haddaad tidhaahdo wuxuu yidhi sheekhu yuqiimuunahaa yuqiimuuna salaadda way oogi jireen wayaquumuuna biha waxay waatay salaaddaa ku oogi jireen ugu qumi jireen fii amaakina baciida meele ka fog canil andaari aragtida gaalada meela baadiyahaasaa loo baxayaa meel markaa aysan arkaynin ama guri dhexdii ah ama waat waxa weye baadiye fog ah baa salaadda lagu soo tukanay wa rubamaa kaanuu waxaa dhici karta inay ahaayeen yaqsiduuna bihaa kuwii ula qasta alawdiyata meelaha waadiyaalka ah iyo washicaaba waat waxa weye labada buurood dhexdooda meelaha golaha farqiyada halkaasi la geli jireen markii dambena arqam bin alarqam saxaabiga la yidhaah markuu soo islaamay gurigiisii baaba madarse noqday masjidna noqday halkaasaa lagu waata kulmi jiray halkaasaa wax lagu baran jiray halkaasaa madrase u ahayd muslimiinta meeshay ku kala war qaataan isku waraystaan dacwada laga fidiyo halkaasay ahayd walaa tucrafu la garan maayo lahum saxaabada cibaadaad wa awaamir cibaadooyin iyo amaro wa nawaahin ukhraa waxyaalo laga nahyey iyo waxyaalo waat waxa weye la amray fii awal islaam ayaam islaamna islaamka maalmihiisa awalkoodii waxyaalo la faray oo kale oo saasa ma la garanayo sheekhu wainamaa kaana alwaxyu wuxuu ahaa maxaa laga hadlayay diinta qur-aanka soo degayy muxuu ka hadlayay maxaa nabiga la farayay haddaan awaamir iyo nawaahi aysan jirin la garanayo la sheegi karo wuxuu waxyi kusoo degi jiray bu sheekhu wainamaa kaana alwaxyu wuxuu ahaa yubayinu lahum kii u caddeeya jawaaniba shataa dhinacyo kala duwan oo min atawxiidi ah ilaahay waxdaaniyadiisa waxaan la aaminsay xagga caqiidada laga dhisay waxaan la aaminsan yahay oo ummaddu ku xidhan tahay isagaa sheekhu faahfaahin doona qodob qodob buu uga hadli doonaa gadaal insha allah waan arki doonaa ayaa waata waxa weeye waxyu ku saabsanaa in loo caddeeyo ummadda laga qanciyo ilan qofka aadamaha ah waxaa la faray cadaalo cadaalana lambarkow waxaa ugu horeeya addoonku inuu ula dhaqmo khaaliqii abuuray si cadaalo ku jirto nin ilaahay dulmiyey khaaliqii abuuray nin dulmiyey aadama miyuu daahay ya addoonka waxaa la barayaa lambar kow bal salaada baa tukan soon baa tukan way u kaadi gadaal soon iyo salaad iyo xaji alaabtaas cibaadadaadkaas oo dhan horta waxaa la rabaa in lagu baro rabbigii ku abuurtay ya wuxuu xaq kuugu leeyahy waxaad ku dambayn doonto wuxuu raalli ku yahay rabbigaa wuxuu ka caroonayo wax ilaahay raalli gelinaya baa la rabaa qofku markuu xagga caqiidada ka dhismo markaasaa loo sheegi karaa axkaamta kale saasaa marka waat waxaa weeye xoogga aayaadkaasi waxay ka hadlayeen xagga jaanibka tawxiid wa yuraqibhum wuxuu jacayl gelinaya fi taskiyati nufuus nabigu sal la alيh wasalam saxaabada waa la tarbiyaynaya isaga gacanta ku ha isaga macallina hadda waxaa jira dad badan oo diinta bartay laakiin haddana diintu ayna saamayn badan ku lahayn qofku markuu wax barto intaa keliya kuma filan maxaa la rabaa qof ku jaajgareeya oo qofka ku ishraafa oo waata waxa weeye ku fiiriya sida ugu dhaqmaya diinta aqoontan aad leedahay qaabka aad ugu dhaqmayso macallin iyo ustaad bay u baahan tahay kugu tarbiyeeya ya dawladda islaamka waxay ilaalin ee loogu talagalayba waxa weye shareecada islaamka in ummadda lagu tarbi lagu ilaaliyo qofkii tallaabo qaada khilaafsan shareecada islaamka tallaaba laga qaadaya waana lagu dhiiragelinayaa ku dhaqanka shareecada islaamka saas wey wa yuraqibuhum nabigu wuxuu ku tarqiibinaya saxaabada wuxuu jacayl gelinayay ilaan bulshadan marka hore beerta marka raashinka dhulka abuurka lagu waata waxa weye dhulka la geliyo intuu jilicsan yahay wuxuu u baahan yahay waraabin badan iyo nafaqayn badan soo ma suu geed adag u noqdo oo dabaylaha isaga xajiyo markay dabayle kusoo dhacdo dagaal lama gelinin nabiga sal la alay wasalam ilaa uu madiine tegey oo saxaabadii tiro badnaatay oo goob la helay lagu dagaalamo dagaal looma fasaxin xilligaas haddii la odhan lahaa intiinani gaalada masaajidka idiin diidan ku kaca guri kasta waxaa ka dhici lahaa nin walba meeshiisa lagu gawrici lahaa ya dadkan waxaa laga dhisaya xagga iimaanka iyo caqiidada waati laga dhisaya wa yuraqibuhum nabi wuxuu ku tarqiibinayay fi taskiyati nufuus wa yuxisuhum nabi sal ly slam wuxuu ku boorinayay calaa makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan wa yasifu lahum nabi wuxuu u sifaynayay aljannata wannaar jannada iyo naarta wa yaciduhum uu wacdinayay mawaacido baliiqa wacdi xeel dheer qodo dheer tashraxu ay waati la waasac noqoto asuduuru qalbigu wa tuqdii qada iyo nafaqa u noqoto alarwaax arwaaxda nafaqadu kolka waata qalbigu ila siduu jasadku nafaqa ugu baahan yahay bay arwaaxduna waxay u baahan tahay nafaqay u baahan tahay wa kaana nabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa yuzakiihim waa dhahiri jiray saxaabada macnaa wixii xumaan iyo akhlaaq xumo oo dhan waata waxaa weeye ka wacyigelin jiray wa yucallimu wuxuu bari jiray alkitaaba ilahay qur-aankiisa iyo walxikmata sunada nabi sal alay wasalam wayaxduu bihim nabigu wuxuu ugu heesi jiray macnaa wuxuu ku dhiiro gelin jiray ku wacyigelin jiray ilaa manaazili naqaa'i lqulub qalbiga waxyaalaha ku nadiif noqdo manaasisheeda iyo darajaadkeeda si qalbiga qofka aadamaha waxaa laga xukumaa quluubta quluubta si loo nadiifiyo oo weelku weel wax qaadi kara oo hagaagsan u noqdo wasakda laga qubo qalbiga ku jirta buu nabi sal alay waslam xooga saari jiray iyo wanadaafat alakhlaaq akhlaaqda in la nadiifiyo waifati nufuus nafta waata waxaa weeye dhowrsooni iyo sharafteeda in lagu dadaalo wa sidqi lmucaamalaat dadka marka lala dhaqmayo in si run ah loola wato mucaamaloodo oon khayaano iyo isdabamarin ku jirin wa biljumla duuduub ahaan kaana nabi wuxuu ahaa yukhrijum kii ka saara min adulumaati mugdiyaal ila nuuri buu saaray wayahdiihim nabi wuxuu ku hanuuneeyey ilaa siraatin mustaqiim dariiq toosan hadda diinta islaamka waxay ka dhigan tahay dariiq laami ah oo jidcadde afkiisana adduunkuu joogaa afkiisa kalena wuxuu joogaa laamaysa waxay tagtaa aakharo jidad yar yara baa ka leexda qofku wuxuu u baahan yahay in la yidhi wa jidcaddahaa ha garab mari kaasaa jannadii ku geyn wakaa jidkii jannada gelay haddaad kuwaas waatay ka lexleexan haddaad qaadid naar baad geli waxaa kaloo dhan maaragtaa halkaa jid tooskaasu ahay ha leexleexan wakaa وبالجملة كان يخرج من الظلمات إلى النور ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم ويربيهم نبي صحابة وحو كتر بيين جري على التمسك بدين الله إن إلهي دين كيسا لقو دقو أولا قبصده والاعتصام إن لحجسته بحبل الله حرق إلهي حرق إلهي وحالة وضع كتاب كالله والثبات إن لقو سقناه في أمر الله أمر كإلهي والاستقامة عليه سقين لقو توسناه إلى مركز الشهادتين waxaad sheegtay ma isgaranaysaa ilaahay xuquuqda uu leeyahay inaadan cid kala siinin oo isaga keligii aad caabudayso oo isaga keligii ka dambaynayso oo si dhammaystiran isugu dhiibayso saasaad sheegatay adiguna aad tahay wax daciifa hadda quraanyo ta u yar oo meel eeri go-aan oo cirid waata waxaa weye qorax taalla saasaad tahay ma nuxnuxsan kartid tallaabo ma qaadi kartid awood aan ta rabbi ahayn malihid haddaad marka rabbigaa caasido oo waata aadan rabbi ku xirmin haddee quraanyadaasi awood intay leedahay ilahay maxay u dhimaysaa ya wahakadaa marad sidaasay waxaa ku socotay alaau acwaam saddex sano wa dacwatuna lam tazal kamaysan zuulin maqsuuratan inay ku gaaban tahay cala alafraad shaksi shaksi baa dacwada loogu sheegaya si siri ah oo qarsoon lam yajhar biha nabiyu sal alay wasalam nabigu dacwada si bareer ah oo caddaan ah muusan waatay ummadda ugu sheegin fi lmajaamic meelahay ummadda isugu yimaadaan iyo shirarka meelahay carabta ku leeyihiin iyo wanawaadi waatay majaalistooda meelaha ay fadhiistaan ee fadhiyada ay u leeyihiin iyo meelaha isugu yimaadaan nabi sal alay wasalam ma uusan dacwada si caddaano waatay uga sheegi jirin ilaa annahaa saarad waxay ahaatay qarsoodiba haw socotee macruufatan lii la og yahay ladaa qurayshin quraysh agteeda iska dhaaf qurayshe dalalka kale ee deriska ah ama dadadka kale qabaa'ilka kale ee qurayshe waata aan quraysh ahayn markay soo safrayaan oo ay ama xaj soo aadayaan ama ganacsi quraysh dhexeeda suuqyada quraysheed ay usoo aadayaan waxay odhan jireen wiilka quraysheeda waashay hoy iska jir dadkooda la soo dardaarmayaan wiil wiil xun baa halkaa lagu sheegay oo diintii waata aabbayaashii khilaafay wiilka ayaan lagu fidnayn nin walba ilmihiisu la soo dardaarmaya in adeerkiibu la soo dardaarmaya waninkaa la iska ilaaliyo waqad tanakara lahaa bacduhum axyaana waxaa dhici kara mararka qaarkood inay qayb ka mid ah ay waata waxaa weye is-ilowsiiyaan oo waxaan inaan waxba waata ahayn waxtadow waxay ku xadgudbeen calaa bacdi lmu'miniin mu'miniinta qayb ka mid a walaakinahum lam yubaaluu ma aysan u aaba yeelin bihaa bisifatin caama macnaa muslimiintu haddii la garaaco haddii la caayo wax kastoo dhibaatoo lagu sameeyo farha dhaqaajinay baa li aayaad baa soo degay qur'aana ma nuuxsan kartaa baa li waxaan idhi geed cagaarah oo curdanah oo hadda soo baxay hadduu ciddaa daansado mabaa la goy geedkani ilaa u gaamurayo o adkaanayo ya uu xididaysto wuxuu u baahan yahay xigmad waxaa ku jirtaa in muddo dheer uu qaato oo bulshada lafteedu wacyigan lagu waata wacdiga lagu wado ilaan dadkii markii dambe intii dhimatay ee dagaaladii hore ku dhimatay mooye badankiisii markii dambe waxay isu bedeleen bulsha muslima bulsho diinta islaamka soo gashay marka waa way inaan la dagaalamin oon far la qaadin baa nabi sal alay wasalam kula teliyey ilaahayna haddii aayaad qur'aana ku amray nabi inuusan dagaalamin xayu lam yatacarad markuusan u bambixin rasullah sal alay wasalam lidiinihim xilligaa asnaamtooda waxba kama sheegin gadaal baa la amri doonaa farageli la ohan doonaa waa marka qaraxday taladu qurashi qaracantay wixii waxaanaad waatay rabbi ka dhiganaysaan caabudaysaan waxba maaha kuwa caabudaya wax u tari maayaan xaqiiqada markii la taabtay waata waa waxaanay aaminsan yihiin markii kala guurku dhacay kala guurku markaasu dhacay lidiinihim nabigu sal lay slm uma bambixin walam yatakalam kama hadlin fii aalihatihi waana arki doonaa iyaga nimankii waata laga xanaajiyey wallahu aclam